daahir cilmi cali iyo maxamed cilmi yuusuf oo ah dhalinyaro ku nool magaalada beledweyne ayaa ku shaqeysta xirfada farsamada gacanta gaar ahaan cilad bixinta lugaha gaadiidka banjaray iyo bedelkooda iyada oo shaqadana ku qabta qeyb ka mid a hareeraha wadada dheer ee aada suuqa sare taasi oo ku taala xaafada howlwadaaga xirfadan ayaa kamid ah xirfadaha ugu adag oo ay ku shaqeystaan dhalinyaradan maadaama la isticmaalayo biro adag oo cagta gaadiidka looga saarayo waxaana intaasi kadib xiga shaqooyin kale oo lagu qabanayo lugta la cilad bixinayo daahir cilmi cali iyo maxamed cilmi yuusuf ayaa raadiyo beerula ugu waramay waxa ku kalifay inay bartaan xirfadan islamarkaana ay ku shaqeystaan waxaa igu dhaliyey aniga magaaladan magaalada markaa soo geshid waa ka shaqaysid wax ka shaqaysida lagaa rabaa magaalana waxay rabtaa aqli in lagu soo galo markaa magaalo soo gelaysid waxaa la rabaa wax ka shaqaysan karta ina raadsid marka annaga waxaan ka shaqaysan karna uno noqday goomistaha gumeystaha intaana fur wax ka hore kama soo shaqayn laakiin shaqooyin kale oo soo qabto inta wadamada ma wadamo kale ka shaqadan qaarna intuu ku bartay qaarna waa waa yaqiinay dadka inay isfahantiinoo micnaha si macaamiisha si isku fahantiin qofaa kula dagaalayso qofaa qofaa degan dadku waa kala yihin qof waa kula dagaalay qofna si caadiya kugu imaanay laakiin qof iyadoo xanaaqsanay kugu imaanay qoftaas ina dejisa laga rabaa oo si macaamiisha aad fahanta cagaha homeyda robukista noohada kuwaa bil qaadana kuwaa sanad qaadana kuwaba si waa kuwaa ku imaanaa toban beri waxaan ku hor tali lahay dhalinyarada waddanka joogo inay shaqaystaan horta magaalada waxaa lagu leeyahay soomaalida cagabarar ahay laakiin cagabarar maayo badda waxaa noogu jiro kheyraada noogu jiro magacaygu waa cabdi waxaa ka shaqeeyaa guumaystaha guumaystaan ilaah baad iska labcadhcula iga sii shaqo guumaystaha waxaa ugu shaqeeyaa markii hore inta waxaa kasoo bilaabay inaa buruska iyo leebada iyo biinsadii wax wax yaryarkaa lai diro waxyar markii la joogo kadib waa sii dalacay waxaa lay baray sida lugta iyo digsiga loo kala saaro shaqada steb steb wayn kadib waxaa lay baray sida kamadaariga lugta looga bixiyo kamadaariga meesha ka duleelo looga dhijiyo looga baaro oo koolo iyo in laga mariyo looga dhijiyo kadib intaas kadib markaa kasoo gudbay nin waxaa noqday oo shaqay kareento oo shaqadii loo diro kasoo baxaa oo lugtii loo diro oo habey karo oo qofkii inuu sameeyo sii karo kadib intaas kadib markaa kasoo gudbay kadib hadda nin oo shaqaysto isku filan oo joornaadta ku tashta ah kow barashada markaa baranaya waxay ugu qaadatay muddo adiga lix bilooda kabacdiin haddii laga soo gudbo haddana waxa ay nin isku filan oo shaqaysan karo caqabado badana ulaa iga soo gaaray oo mar oo suulka oo buris isaga dhufto mar oo lugta buris isaga dhufto wax badana iga soo gaaro ulaa mar oo gariig lugta iska saaro farta iska saaro mar aa ciddada buris isaga dhufto toos u baxdo hore u baxdo dhallinyarada ulaa waxaa kula tari laha inay xirfad bartaanay shaqaystaanay qof isku filan ay noqdaan waalidkooda u shaqeeyaane ayaga wax qabsadaane derbiyada wax lagu abjeyga lagu dheela iska dhaafaane ay shaqaystaan waxaa jira dhalinyaro badan oo ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kuwaas oo ku dhiirada in ay bartaan xirfadda farsamada gacanta sida cilad bixinta gaadiidka si ay ugu helaan nolol maalmood ku filan